nabadda caabadu saansaankeedu muuqdo in la xoojiyo si simanna aan u wada xoojinno dhammaan bulshada qeybaheeda kala duwanna aan u xoojinno waa wax lagu farxo dhowrkii beri ee master farmaajo uu noo yimid imaatinkiisuna waa mid farxad iyo guul u soo hooyey buu ahaa degmada cabdwan marka mar walba master farmaajo nalama joogo ee aan xoogsanno ciidanka soomaaliyeed oo aan la shaqayno si ku dheehan garab istaag ciidanka aan garab istaagno kuwa maqaraarufkaana aan iska wada qabanno si wada jir ah dhaqaalahana ha loo huro ciidan baa amni noo sugaya haddana dhaqaalo yar oo ma bixinayo ma suuroobayso taasi waa mid tan kale waxaan dhaliilayaa oo aan mid la afduubi karin oo aan mid la afduubi karin ah lana caburin karin shacabka ku nool degmada caabudwa waxay u fadhiyeen in loo aas-aaso hanaan wanaagsan iyo maamul wanaagsan cadli ku dheehan haddii aan la helintaas waa jugjug meeshaadii joog si deg deg ah waxaan ka codsanaynaa maamul tayaysan horumar leh cadaalad leh loogu soo dhawaaqo degmada caabud waaq uu u horeeyo madaxweyne xaaf uu ku xugo guddoonka golaha fulinta ee xukuumadda galmudug sheekh shaakir ay ku xigaan odayaasha dhaqanka ee degmada caabudwa shaqada u fadhiya haddii aan la helintaas wixii dadka lagu caana bari lahaa waa la inkaga fadhiyaa intii aan ku soo magacaabay qodobadaas baa looga fadhiyaa